warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dad u dhintay qamri ee cabeyn ismaamul goboleedka ah naakuru rayla odinga oo musharaxnimadiisa shaacinaya jimcaha tobanka ee bishan ra-iisul wasaare rooble oo sheegay in la saxyo qaladaadka ka jira doorashooyinka dalka soomaaliya caalamkana waxaa ugu waaweyn aadhaama barre oo mar kale loo doortay madaxweynaha gambiya intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo isniin ah taariikhduun ay ku beegantahay lixda bisha labaiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran lix qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhintaan kadib markay cabeen qamrada nooca sharci darada ah ee deegaanka njooro ee ismaamul goboleedka nakuru dadkan ayaa la sheegay inay dareemeen nugeel iyo calool xanuun taas oo keentay inay qaarkooda u dhintaan laamaha ammaanka ayaa baaraya dhacdadan qaar ka mid ah qoysaska dadkii ku nafaayay cabidda qamriga ayaa la hadlay warbaahinta
alikunywa pombe usiku wa siku ya Saturday Jumamosi, na alikuwa analalamika tumbo, anasema tumbo hapa inamuuma hapa alikuwa tayani vile tulimkuta kwa nyumba yake, alikuwa akitamka, yani hakuweza hata kusiku, kuongea, lakini alikuwa anasema tumbo na alikuwa na uchungu sana. Sisi tungeomba tungeomba serikali iweze kutumalizia hizi pombe juu zimemaliza vijana wetu. Sasa kama hapa hivi, hata sio huyu ndugu yetu peke yake, kuna wengine kama nane hivi wamefariki e, pamoja na huyu ndugu yetu ni kama tisa.
Mimi ni mwenyeji wa area hii na hii shida ya pombe imekuwa shida kutoka, tunasema leo, kesho, hii mazishi tukimaliza, hawa ni pombe, lakini hakuna jambo ambayo inafanywa. Sasa tungeomba kama wakaaji wa hapa Jawadho, hii serikali kuu iweze kuingilia pande hii juu hii boma ya watu wawili watatu imejaribiwa na serikali ambayo tuko naye hapa, lakini imeshindikana ama namna gani? Sasa tunaomba serikali kuu waweze kuingilia ah, hii, ah, idara ya polisi ambayo iko hapa iweze kuingilia upande wa, wa chifu ambao wako hapa na wazee wa kijiji pia, tuweze kujua suruhu ya kumaliza pombe wapi hapa Jawadho, juu hatutawezi kuwa hapa tunazika watu kumi.
iyadoo ay adag tahay in buuro dushooda laga tabcado beero ayaa haddana waxaa jirtaa beer wax soo saar oo laga tabcay buur korkeeda ee ku taalla ismaamul goboleedka mandhiira waryaheene maxamuud maxamed sheekh lafager ayaa warbixintan inoo dhammaystiraya
deegaanka beyla oo ka tirsan magaalada mandheera waxaa ku yaala beer beeraha kale ee webiga jiinkiisa saaran ka duwan waana beer buur laga dul tabcay duurkaasna biyaha loogu geeyo taasi oo ay dadka qaar la yaabeen maadaama beeraha aanan looga baranin in lagu tabco meel adag oo dhagax buuraha dushooda ah balse lagu yaqaano dhulbeereedka bacaad iyo weliba dhul siman oo dhagax lahayn axmed jabo waa milkiilaha beertaasi bal ha nooga waramo sida ay ugu suurta gashay beerta noocaan ah iyo weliba caqabadihii uu kala kulmay muddadii uu beertani qardaynayay iyo weliba xilligii uu tabcayey muddo laga joogo afar sano ayaan waxaan soo hindisay in aan buurtan salkeeda aan beer ka dhiga waxaan ka keenay baybaan meeshan soo mariy bayb ilaa laba boqol iyo siddeetan baybaan dhulkan geliy waddadii oo halkaan maraysa dhulka ka hoosaan soo mariy buurtaasaan saaray baraagaan halkaas ka dhisay beertiaan halkaa ka waraabinahaya beerta haddaan joogno buur salkeeday ku taallaa buur korkeedna oo ku taallaa maalintii cagafta iyo shaqaalaha meeshaan aan la xarbinay rag ilma adeeradaya ii imaaday waxay dhaheen niyow maalka meeshaas gelina oo aad nacday masaajidada iyo mas- dugsiyadaha maad gelisid waxaan dhahay intaba masaajidaha iyo dugsiyada inay ka soo baxaana laga yaabaa nimiyow hay garafurine maan maalmaha la imaada raggayda hay muddo markii la joogo beertii basal aan ku abuuray anigoo saddex samtareeda meeshaan ka raac rag ka mid ah raggayda ii imaaday waxay dhaheen niyow maalintii bilaashaan dhulkaan kaaga celin inaan wax aan kaa goosano oo waxna si aan dhahan ayay ahayd sooma haydeen hadda wax la gooyo lama haye wixii la yaal wixii yaalla wax ka qaataan tahay dhul wixii la geliya ayaa laga goostaa hadda waxaan rabaa aniga aan maamaahinayaa inaan meeshaan taangi intaa saara buurtaan korkeeda oon taangi saara oon halkaan bariis ku abuuran rabaa bariiskiida maxaan u abuuraa maalmaha hadda la joogo cudurraa loo baaba'ahayaa cudurraa loo baaba'aa bariis afartan sano ka hor ama boqol iyo konton sano ka hor ahay ayaa baqaar laga soo bixinaa waxaa laga bedelaa loorkaa laga bedelaa loorkala lagu shubaa maadaama bariis dhacay nagala geli jiri waxaan rabaa shan boqoloo loor hadday bariis ay beertaas ka soo baxdo ama shan kunoo loor ay beertaan bariis ka soo baxdo konton iyo shan beerood oo saan oo alle leh ma shan kun ay ka soo baxdo cabaaqfu intaasoo bilyan waloo lacag ay noqonaysaa waddankaa loo maalgelinaa madheeraa bariis meel kale uma raadinayn dadka beeralayda ee beertani dariska la iyo weliba macaamiisha beertaasi ayaa ka waramaya sida ay beertani ay tahay iyo weliba markii hore ee la qardaynayay siday u arkayeen bismillaah aniga magacayga cabdiwaaxid xuseen cilmiga laydhahaa beeralayda beela aan ka mid ahay waxaan u malaynaa konton iyo dhowraan jira inta ayada e beela un baan degeneen beer webi un baan la xarbinayn wax ilaahay uuntay oo abuurtay oo naga soo gaaray ama aan ka tabacnayna ma lihin annagoo sidii u tataagana nin jabow layidhaaho walaalka annagoo reemandheere ahaa noo imaaday buurtaanuu taraka ku qaaday garabaan siinay waana la yaabaneen oo annaka maalinkaasayto qutulyoonkaasayta shaahaas uuna siinaayo ma ogi annaka beeshaana beer ka soo bixi ma aanan lahayn tii ayadee la aligeed waxaa noo furantay jaamacad weyn beertay hadda waa aniga laftigayga beertaan daraf uga jiraa moosaa ku yaalla baabaayaa ku yaalla basalaa ku taalla basasha hadda waa la gooy nyaanyaa ku taalla inta kaleoo geed madow ah kalaa kasii daran markaan xoolana way ku baxeen dadna wuu ku noolaaday qudaar tu suuq ahaa iyo tu la cuno ahaa si kastaba hadda buurtii dheereeda koraan u mamahan haynaa markaan beero badan oo noocaase oon anigaba midaan jabo agteeda mid aan ku leeyahay oy tabadarri iyo ciila haysa way iska jirtaa markaanay ti walaalayaalo waa mahadsantihiin waxaan leeyahay bulshada reer mandheera rag iyo bilcaan saqiir iyo kabiir beled iyo baadiye markaan inay maaragtay xoog la muujiyo oo gol aan lagu rafaadin naa qudaarley oo la aqaano mandheera laga aqaana nahay hawo cubeed macalin cabdiraxmaan baa lii dhahaa naagii qudaarta mandheera ka gadayan ahay laakiin beer beertan la mid eh waan waay wiilisha beeraha jooga ama gosha ku jiro ama beeraha jooga waxaan dhihi lahaa buuraha u baxa anin beeraha beelaan nyaanyo kasoo qaadin jiri ma be- qalaali on beera nyaanyo kasoo qaadin jiri ilaa bu- reesa ilaa fiiqow meel kastaan nya- qudaar kasoo qaadin jiri markaas meeshaan as taragtada as gelinaya waxaan lahay ninkaan mawaali ninkaan sheeqal wax qabta maa la waay ma waashi ninkaan maxaa daari buurta maxaa isku falaa beerahoodii aaway aan lahaa waa qaylin jiri inta gaari istaajina ajawa ajawa ajawa maxaa ma waalan laakiin hadda waxaan arkay qudaarta inay qudaarta ka macaan tahay qudaarta inay qudaarta ka fiican tahay darad biibaxa soo baxda roobka yaroo tif dhahay biibaxa soo baxda ani shan boqol iyo toban shan boqol iyo konton kunan beer geli habeenkii biyaa la tagay waxaan gacanta ku hayno mala laakiin tiis weli waa cuni haynaa tiisi weli waa cuni haynaa axmed jabow milkiilaha beertan waxa uu bulshada barayaa in meel walba ay beer noqon karto haddii ay biyo hesho balse ay beer noqon karin oo keliya dhulka jilicsan ee webiga jinkiisa maxamuud maxamed sheekh maxamed lafagar warbaahinta ista mandheera aad buu mahadsan yahay lafagare madaxa xisbiga odm raila odinga ayaa lagu wadaa in maalinka jimcaha ee tobanka bishan u shaaciyey inuu sanadka soo socdo u tartamaya hogaanka waddanka iyo in kale inkastoo raila uu muuqda inuu qayb ka yahay loolanka siyaasadeed ee ku aadan madaxtinimada waddanka haddana weli si rasmiya umuunan shaacin musharaxnimadiisa mister odinga ayaa xusay inuu weli taageero u raadinayo ololihiis azimiyo laumoja ee mideynta bulshada ra-iisul wasaarihii hore ee dalalka oo isu soo bax siyaasadeed ee shalay ku qabtay deegaanka kasaraani ee nairobi ayuu kenyaanka ugu yeeray in tobanka bishan ay kasoo qaybgalaan xafladda uu shaaca kaga qaadi doono inuu sanadka soo socdo u tartamaya xilka madaxtinimo ee waddanka iyo in kale rayla ayaa xusay inuu dalka ku soo wareegay isagoo raadinaya aragtiyo kala duwan ee kenyaanka islamarkaasina ku aadan haddii uu markii shanaad ee xilka madaxtinimo isu soo sharaxayo dhanka kale qaar ka mid a xildhibaanada xulafada la-ah rayla odhinga ayaa ku booriyey taageerayaashooda inay dhegaystaan musharaxa madaxweyne uu sanadka labada kun labaiyo labaatanka soo saaro hogaamiya hadda talada waddanka ayaa mista uhuru kenyatta waxaa albaabada la isugu dhuftay dugsiga sare ee maranda oo ku yaala dowla deegaanka siyaaya kadib markii uu dabka kacay tan ayaa timidii maalmoon kadib markii dugsigaasi laga eriyey afar boqol oo arday ah fasalka afraad falka gubashada iskuulkaasi waxaa iminkani loo xiray saddex arday oo lala xiriirinaya inay ka dambeeyeen ardaydan ayuu maamulku ceeriyey kadib markii lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay dugsiga gubaanta washooyin ay qabaan oogooda hase ahaatee waxaa abbaare kow iyo tobankii barka barqanimo ee shalay gubatay qeyb ay seexanayeen lix boqol iyo soddon arday oo dhigata fasalka koowaad ee xaruntaasi waxbarasho tani waxay ku kalliftay maamulka dugsiga iyo qeybaha kale ay qusayso inay isugu yimaadaan shir deg deg ah oo lagu go'aamiyey shalay in dugsiga la xiro muddo aan la cayimin maanta osniina ayaa lagu waday in dugsiga maranda lagu qabto imtixaan toddobaadkii hore ayaa ahayd markii lix arday loo xiray dabka kacay maranda hay inkastoo markii dambe wax dembi ah ee lagu waayay waxaa sare usii kacday tirada dadka ku dhintay baskii maalin ka hor ku dhacay webiga enzuiya ismaamulka kituwi dhimashada ayaa hadda maraysaa soddon iyo saddex kadib markii shalay la soo saaray meydad dheeraad ah waxaa weli socotaa howlaha samata bixinta iyadoo laga cabsi qabo in dhimashada intaasi ka siibataan tan ayaa loo aanayay in baska uu siday ugu yaraan lixdan qof oo rakaab ah madaxda dalka ayaana ka tacsiyadaysay ee shilkaasi
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhanka soomaaliya agaasimaha hay-adda b s f uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha puntland ee xilka lagu wareejin sareeya guuto aamiin xaaji kheyr ayaa taliska cusub ee ciidanka b s f ta kusoo dhoweeyay agaasime ku-xigeenka ahna taliyaha guud ee ciidanka b s f ta jenaraal sare cabdiraxmaan ilig ee sidoo kale jenaraal dhexe cabdirasaaq cali dhowlane agaasime ku-xigeenka hay-adda b s f ta ayaa wadahadallo sababtay inuu u soo wareego waxa uu la galay wasiiro ka tirsan xukuumadda maamulka puntland sidoo kale agaasima b s f ta oo ay wehliyaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus iyo saraakiil ka tirsan ciidanka b s f ta iyo sidoo kale daraawiishta ayaa yeeshay kulan gaar oo ay uga wada xaajoonayeen sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhashay xilka qaadista agaasimaha hay-adda b s f madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay waday qorshayaal uu sidoo kale ku doonayo in lagu heshiisiyo saraakiishaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in uu garowsan yahay muhiimaddu ay leedahay inay qabsoonto doorasho hufan oo xalaala laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ay ku dhacdo ra-iisul wasaaraha oo maanta shir looga hadlayo arrimaha kala guurka ah ka furay muqdisho wuxuu sheegay inay ka go-an tahay in ay saxaan wixii qaladaad ah ee jira sidoo kale uu qaado hufnaanta iyo habsameu socodka doorashada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu sheegay in wadatashiyada ay sameynayaan uu rajaynayo inay uga soo baxaan halka uu maraya hanaanka geedi socodka dalka soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamantihiin dhammaan xubnaha ururada bulshada khubarada soomaaliyeed iyo marti sharafta kala duwan ee maantay ka soo qayb gashay kulankan marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka kulanka wadatashiga taabagelinta dhismaha geedi socodka dowladnimada xilliga kala guurka anigoo tixraacaya qodobadii heshiiskii toddobaiy labaatanka meey ee tilmaamayey joogtaynta iyo ka wadatashiga geedi socodka dowladnimada soomaaliyeed inta aan ku guda jirno doorashada waxaan sidoo kale go'aansannay in xafiiskayga isagoo kaashanaya bulshada rayidka dowlad goboleedyada dalka hay-adaha federaalka iyo cid kasta oo talo iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka in aan bilowno kulamo kulamo wada tashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay-adaha kala duwan ee xukuumadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda ururada bulshada iyo qubarada soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaad og tihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo og tihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsi- habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa urta- u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilaha iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida aad la socotaan waxaan xalay bogaadiyey dada- dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sida- sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyade in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka waxaa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacda waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban sagaal qodob waa run waan dhegaysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan ha la raaco annagana ishaan ku haynaynaa dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers hadduu alla subxaanahu watacaala idmo
kaasina waxaa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa maanta degan xaaladda deegaanka gudinlabe ee gobolka galgaduud halkaasi oo xalay xilli dambe ay tageen xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo weeraray waxaana ka dhacay dagaal kooban oo u dhexeeyey ciidamada booliiska galmudug iyo al-shabaab goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ay weeraradooda ku eegteen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska galmudug kadibna ay dib uga laabteen wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in deegaanka gudinlabe ay gaareen ciidamo ka kala tagay magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaada kuwaasoo howlgallo baaritaano ah ka sameeyey gudaha deegaankaasi ee gobolka galgaduud dadka deegaan gudinlabe ayaa waxa ay sheegayaan inay dareemeen cabsi ku aadan in mar kale dushooda lagu dagaalamo maadaama galmudug ay deegaanka keentay ciidamo fara badan deegaano iyo degmooyin ku yaala gobolka galgaduud ayaa waxay dhowr jeer ku dagaalamay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab wallow bilihii la soo dhaafay xaaladda deegaanada gobolada dhexe ay ahayd mid degan wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka adhama barrow ayaa markii labaad ee loo doortay madaxweynaha dalka gembiya iyadoo kumuraan taageerayaashiisa ay u dabaaldegeen guushiisa halka mucaaradku ay muran ka keeneen natiijada doorashadii sabtidii dhacday hogaamiyaha haatan ee talada waddankaasi haya adhama barrow ayaa helay konton iyo saddex boqolkiiba codadkii la dhiibtay sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee gembiya gelinkii dambe ee shalay musharaxii la tartamaya ee osanuo darboy ayaa helay toddobiyo labaatan dhibic toddoba boqolkiiba codadkii laga dhiibtay doorashada ka hor inta aan natiijada si buuxda ah loogu dhawaaqin saddex ka mid a musharaxiintii la tartamaya mr barrow ayaa diiday qeybo ka mid a natiijada codbixinta codaynta sabtida dhacday ayaa ah midii ugu horreysay ay ka qabsoonto gembiya tan iyo markuu bishii koowaad ee sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waddankaasi isaga cararay in madaxweyne yaxya jamii oo hoggaanka hayay labiyo labaatan sano laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii oo uu talada qaab af gembiya kula wareegay maxkamad ku taala dalka miyanmar ayaa afar sano xarig ah ku xukuntay hogaamiyii xilka laga tuuray ee dalkaas ayung sansuki sida ay sheegtay wakaalada wararka f b xukunka isniinta maanta ah lagu riday misaskii wuxuu la xiriiraa eedeemo ka dhanna kicin iyo jubinta xeerarka covid nteen militariga dalka miyanmar ayaa tobankiisa kusoo oogay ayung sansu tan iyo markii militariga awoodda kula wareegeen qaab afgambiya kowdii bishii febraayo ee sanadkan kiisas kale ayaa lagu soo ogay waxaana ka mid ah eedeymo badan oo la xiriira musuq maasuq ku xadguduba sir dowladeed iyo sharciga isgaarsiinta oo guud ahaan ay ku mutaysan karto xabsi si kastaba ha ahaatee ayung sansuki ayaa iska fogeysay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey dibadbaxyaal ayaa lagu dilay degmada muun ee gobolka naglaan kadib markii ciidamada ammaanka ee hindiya ay rasaas ku fureen dada dhigaya dibadbax looga soo horjeedo dil toban iyo saddex qof oo rayd ah maalin ka hor lagu geystay gobolka waqooyi bari rabshado cusub ayaa qarxay xaddii shalay kadib markii dad aada u badan ay socod ku tageen xirada ciidamada ammaanka ee magaalada muun waxayna bilaabeen inay burburiyaan oo ay gubaan dhismayaal sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda dalkaas ciidanka ammaanka ee waddanka hindiya ayaa lagu eedeeyey inay dileen dad aan waxba galabsan oo shacab ah ilaa shan sarkaal oo booliis ayaa loo xil saaray inay baaraan dhacdadan haatanna waxaa kusoo dhowaataan wacyigelinta caabuqa covid nteen
virus kuma dhaco oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaali ay joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari intaan warka ka bixin war iminka soo dhacayaa sheegaya dhanka ciyaaraha ciyaaryahanka kooxda brusia dutmon jode bellingham ayaa booliiska waxay ku wadaan baaritaano kadib markii uu dacwo ka gudbiyey garsoorihii ciyaartii dhexmaraysay kooxda brusia dutmon iyo bayan monige billingham ayaa garsoorahaasi ku eedeeyey in horay uu sii dejiyey natiijada ciyaarta kadib markii saddex gool iyo laba loogu adkaaday dutmon goolka saddexaad ayaa ahaaray goore oo lodooskii guusha ku hogaamiyey kooxda bayan monige jordi billingham ayaa iminkana laga doonaya cadeymo ka dhanna in garsoorahaasi uu horay natiijada usii dejiyey dhanka kale bayan monige u xigliyey waa inuu arki doono waxyaabaha ka soo baxa ee qodobkaasi